in ka badan soddon arday oo dhammaysatay quraamka kariimka kana aflaxday madarasada xayaatudiin ayaa munaasabad loogu qabtay deegaanka bee jaalle ee gobolka mudug munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka dugsiga waalidiin macalimiin ardayda qalinjabisiyo marti sharaf kale macalin cawil haruuse maamulaha madarasada xayaatudiin ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada waalidiintan marka intaas ayaa kula dardaarmaya in ardadan loo dilaalo diinka ilaahay siday u barteen qur-aanka wax ka weyn oo diinka ilaahay la bartaa ma jiro in lagula dilaalo wiilashaasi qaar ka mid a marti sharaftii kasoo qayb gashay xafladda ayaa tilmaamay inay muhiimad weyn leedahay in la barto caruurtana lagu barbaariyo diinta islaamka maantay annaka waalid haddaan nahay dhiirigelin meel bay naga taabatay waxay noo taabatay qoftu juhdi wakhti badan baan ku bixinay hadda waxaan la kulannay ardadii oo qur-aankii si sharafla u haysa midda kale waxaan leeyahay ardada ilaahay ha barakeeyo ilaahay qur-aanka ha xifdisiiyo dhammaantiin waxaan leeyahay sida aa qur-aanka u barateen waxaa la raba inaa ugu dadaashiin xafladda meeshaan la ysgu yimid waxaa weeye waa qur-aanka kariimka ah in yacni tarxiibintiisa iyo weynayntiisa iyo inuu yacni qur-aanku wax ka sarreeyaa ma jiraan
waa la ogyaha dugsigan dugsigii macallinka jagubada waaasuu ahaa aad haweynu nugu qiimo badnaa madarasada xayaatudiin oo ka mid a goobaha waxbarashada ee gobolka mudug ayaa soo saartay arday badan oo baratay cilmiga diinta